iminka waxaan akhrinaynaa cutubka afar iyo labaatanaad ee matayos ciise wuxuu sii sheegay dumidda macbudka ciise ayaa macbudka ka baxay oo intuu tegayey ayaa xertiisii u timid inay tusaan dhismaha macbudka laakiin wuu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi miyeydnan waxyaalahan oo dhan arkaynin runtii waxaan idinku leeyahay halkan lagu duldayn maayo dhagax dhagax kale dushiisa oo aan la dumin doonin balaayooyinka imaanaya oo goortuu buursaytuun fadhiistay xertii ayaa keli ahaan ugu timid oo waxay ku yidhaahdeen noo sheeg goormay waxyaalahaannu ahaan doonaan oo calaamada imaatinkaaga iyo dhammaadka wakhtiga dunidu maxay ahaan doontaa ciise ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi iska eega yaan laydiin khiyaanayn waayo qaar badan ayaa magacayga ku imaan doona oo waxay odhan doonaan anigu waxaan ahay masiixa oo qaar badan ayay khiyaanayn doonaan oo waxaad maqli doontaan dagaallo iyo dagaallo hadalhayntood iska jira hana baqina waayo waxaasu waa inay dhacaan laakiin dhammaadku weli weeye waayo quruunba quruun bay ku kici doontaa boqortooyona boqortooyo oo waxaa meel kala duwan ka dhici doona abaarro iyo dhulgiriir waxaan oo dhammu waa bilowga hoogagga markaasaa dhib laydin geysan doonaa waana laydin dili doonaa oo magacayga aawadiis ayaa qurumaha oo dhammi idin nibcaan doonaan markaas qaar badan ayaa xumaan doona midba midabuu gacangelin doonaa wayna isnibcaan doonaan waxaa kici doona nebiyo badan oo been ah oo qaar badan ayay khiyaanayn doonaan dembigu waa badnaan doonaa taa aawadeed qaar badan jeceylkoodu waa yaraan doonaa laakiin kii adkaysta ilaa ugu dambaysta kaasaa badbaadi doona oo injiilkan boqortooyada ayaa dunida oo dhan lagu wacdiyi doonaa inuu marag u noqdo qurumaha oo dhan dabadeedna ugu dambaysta ayaa imaan doonta haddaba goortaad aragtaan waxa baas oo hallaynta ah ee lagaga hadlay nebi daniyeel oo taagan meesha quduuska ah kii akhriyaa ha garto markaas kuwa yuhuudiya joogaa buuraha ha u carareen kii guri fuushanuna yuuna u soo degin inuu wixii gurigiisa ku jira soo qaato kii beerta joogaana yaannu dib ugu noqon inuu dharkiisa soo qaato laakiin waa u hoog kuwa uurka leh iyo kuwa wakhtigaas ilmo nuujinaya barya inaan cararkiinnu noqon wakhtiga qabowga ama sabtida waayo markaas waxaa jiri doona dhib weyn sida mid aan jirin tan iyo dunida bilowgeedii ilaa hadda mana jiri doonto weligeed oo haddaan wakhtigaas la gaabin ninna ma uu badbaadeen laakiin kuwa la doortay aawadood ayaa wakhtigaas loo gaabin doonaa markaas haddii laydinku yidhaahdo waa kan masiixa ama waa kaas ha rumaysanina waayo waxaa kici doona masiixyo been ah iyo nebiyo been ah oo waxay samayn doonaan calaamooyin waaweyn iyo yaabab si ay xataa kuwo la doortay u khiyaaneeyaan hadday u suurtowdo bal eega horraan idinku sheegaye haddaba hadday idinku yidhaahdaan bal eega wuxuu joogaa cidlada ha u bixina bal eega wuxuu joogaa qolalka qarsoon ha rumaysanina waayo sida hillaacu bari uga yimaado oo u ifiyo galbeed sidaas oo kale ayaa imaatinka wiilka aadanuhu ahaan doonaa meel alla meeshii bakhtigu yaal halkaas ayaa gorgorraduna isugu ururi doonaan imaatinka wiilka aadanaha laakiin dhibta wakhtigaas dabadeed kolkiiba qorraxdu waa madoobaan doontaa dayuxuna ma nuuri doono xidoguhuna cirka waa ka soo dhici doonaan xoogagga cirkana waa la giriirin doonaa markaasaa waxaa cirka ka soo muuqan doona calaamadda wiilka aadanaha markaas ayaa qolooyinka dhulka oo dhammu barooran doonaan oo waxay arki doonaan wiilka aadanaha oo daruuraha cirka ku imaanaya isagoo leh xoog iyo ammaan weyn oo wuxuu soo diri doonaa malaa'igihiisa oo wata buun weyn oo kuwuu doortay ayay ka soo ururin doonaan afarta jahood cerka meesha ugu fog ilaa meesheeda kale soo jeedid baa loo baahan yahay haddeer geedka berdaha ah masaal ka garta intii laantiisu curdun tahay oo caleemo bixinayso waxaad garanaysaan inuu roobku dhow yahay idinkuna sidaas oo kale goortaad waxaan oo dhan aragtaan garta inuu dhow yahay oo albaabada ag joogo runtii waxaan idinku leeyahay qarniganu ma idlaan doono intaanay waxaan oo dhammi dhicin cerka iyo dhulku waa idlaan doonaan laakiinse hadalladaydu ma idlaan doonaan laakiin maalintaas iyo saacaddaas ninna waxba kama oga malaa'igaha jannada iyo wiilka toona midna ma oga aabbahay keliya ma ahee sida wakhtigii nuux ahaa sidaa oo kale ayaa imaatinka wiilka aadanuhu ahaan doonaa waayo siday wax u cunayeen oo wax u cabayeen oo u guursanayeen oo loogu guurinayey maalmihii daadka hortiisa ilaa maalintii nuux doonnida galay wayna garan waayeen ilaa daadkii yimid oo kulligood wada qaaday sidaas oo kale ayaa imaatinka wiilka aadanuhu ahaan doonaa markaas laba nin ayaa beerta ku jiri doona mid waa la qaadi doonaa midna waa laga tegi doonaa laba naagood ayaa dhagax wax ku shiidi doona mid waa la qaadi doonaa midna waa laga tegi doonaa haddaba soo jeeda waayo ma aad ogidiin maalinta rabbigiinnu imaanayo laakiin tan ogaada odayga reerku hadduu ogaan lahaa wakhtiga tuuggu imaanayo wuu soo jeedi lahaa oo ma uu daayeen in gurigiisa la jebiyo sidaa darteed idinkuna diyaar ahaada waayo saacad aydnan u malaynaynin ayaa wiilka aadanuhu imaanayaa masaalka ku saabsan addoommadii aaminka ahaa iyo kuwii aan aaminka ahayn haddaba yuu yahay addoonka aaminka ah oo caqliga leh kalsayidkiisu dadka gurigiisa u sarraysiiyey inuu cuntada siiyo wakhtigeeda waxaa barakadaysan addoonkaas kansayidkiisu goortuu yimaado uu helayo isagoo sidaas samaynaya runtii waxaan idinku leeyahay wuxuu leeyahay oo dhan ayuu ka sarraysiin doonaa isaga laakiin haddii addoonkaas sharka leh qalbigiisa ka yidhaahdo sayidkaygu waa raagay oo uu bilaabo inuu garaaco kuwii la shaqayn jiray oo uu wax la cuno oo wax la cabo kuwa saqraanka ah addoonkaas sayidkiisu wuxuu imaan doonaa maalin aannu filayn iyo saacad aannu ogayn oo waa kala jeexi doonaa oo wuxuu ka dhigi doonaa mid qayb la hela laba wejiilayaasha halkaa waxaa jiri doonto baroor iyo ilka jiridhiqsi